inkastoo ay weli socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan diyaargarowga xoraynta deegaanada galmudug ee qaar maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin haddana waxaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka muddo ku dhow labaatan cisho ku sugan madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo wada tashi allala qeybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya degmooyinka dhuusamareeb guriceel baxda iyo wisil oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ka socda diyaargarow ay wadaan qeybaha bulshada iyo ciidamada kala duwan ee galmudug iyo dowladda soomaaliya waxaana sida saraakiisha ay sheegeen ay heegan geliyeen ciidamada islamarkaana ay sugayaan awaamiir kabtan aweys shira cali siyaad oo ka mid a saraakiisha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa v o a uga warramay diyaargarowga iyo sida uu u socdo
bismiillaahi raxmaani raxiim cabdiwaadow aad baad u mahadsan tahay diyaargarowga hadda hadda horena waa ugu jirnay abaabulkuna waa socdaa abaabulkuna waa socdaa waxa weeyaan marka didiilaha dowladda soomaaliya iyo madaxweynuhu uu uu wado ayaan macnaha qayb ka nahay ciidamada deegaankuna waa diyaar waana diyaar waana waana diyaarsannahay waana waxaan sugaynaa amarka madaxweynaha ayaan sugaynaa diyaar baan nahay dhan walba ciidanka dowladda iyo iyo daraawiishta galmudug iyo haddii iyo kuwa deegaankaba intaba awalna horena diyaar waa u ahayn haddana waa u diyaargaro waan u diyaarsannahay dee amarka madaxweynahan sugaynaa haddii allayno wax waxyeelaa dadka deegaanku ayagaaba u diyaarsanba khawaariijtan ayagaa u diyaarsan gobolkoodu dhacay ayagaana diyaar ah macawisley haddii alla ku idmaayo deegaankao dhan baa diyaar u ah madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhuusamareeb kaga qayb galay kulan bulsho ayaa sheegay in deegaanada galmudug al-shabaab looga xorayn doono muddo kooban deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin oo dhaca bariga gobolka galgaduud iyo qaybo ka mida gobolka mudug waxaa gaaray ciidamo fara badan kuwa oo qayb ka noqonaya dagaalka looga xoreynaya al-shabaab degmooyinka ceelbuur iyo galhariiri iyo deegaanada kale ee ay ku sugan yihiin sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee horkacaya howlgalka madaxweynaha soomaaliya ayaa fariisin hogaamin ka dhigtay dhuusamareeb si looga xoreeyo degmooyinka ay maamulaan al-shabaab dadka ku nool deegaanada ay maamulaan maleeshiyada al-shabaab ayaa lasoo warinayaa in ay wajahday cabsi ku aadan gulufka colaadeed ee ku wajahan waxaana dowladda soomaaliya ay dhowaan shaacisay in dadka looga digayo in ay ka fogaadaan goobaha al-shabaab ay ku sugan yihiin si loo yareeyo khasaare gaara dadka rayidka ah galmudug ayaa magacowday guddiyo gurmad oo kaalmo la gaaraya deegaanada laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo